saaran tahay inaad u turjino ficil oo ay ficil noqoto maadaama ummadda soomaaliyeed oo malaayiin qof ayna sugayso oo annaga ay maanta aad ka war dhowraysa waxa meeshan kasoo baxay kasoo bixidda waxaa ka muhiimsan in ilaahay idinkiisa oo rajadaas nagu jirta iyo midnimada hadda naga muuqata dhammaanteed intana hortaalla ee mas-uuliyadda ah inaan u turjino ficil maadaama bini aadamkana ay ayna xisaabanayaan ilaahay nala xisaabtami doono intaa kadib waxaan leeyahay waxaa sharaf noo ah mar kale haddii aan nahay gobolka banaadir iyo caasimadii dalka ee hooyadii dalka inaan mar labaad iyo mar saddexaad idinku soo dhaweyno adeeraahada kusoo dhawaada gurigiina aad iyo aad ay umahadsantihiin salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu